roobab mahiigaan ah oo daadad dhaliyey oo ka da-ay dalalka burundi kenya soomaaliya ruwanda iyo tanzaniya iyo meelo kale oo ka tirsan bariga afrika ayaa sababay khasaare nafeed barakac iyo burbur haddaba roobabkan iyo khasaaraha ka dhashay waxaa faahfaahin ka bixinaya xuseen maxamed yuusuf oo ah sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee urur goboleedka igad kuna sugan magaalada nairobi roobabkani waa roobabkii xilliga caadiga ugeys ka dii jiray laakiin miisaankoodu aad buu badan yahay khasaaraduna uu badan yahay meelaha ugu badan ee aadka u saameeyey geeska afrika waxaa ka mid a waddanka kenya dad badan oo laba boqol oo qof ku dhow baa ku dhintay khasaarooyin badan oo xagga jidadka iyo waddooyinkii u geystay oo dhibaato badan baa ka dhacday oo uu baabi'iyey marka si guud waa roob uun aad roobkii dii jiray oo dee aad intii ka badan un weeyi etoobiya uu saameeyey uganda meelaha qaar buu saameeyey soomaaliya inuu ka da-aa rashinaya roobab miisaankaa lihi soomaaliya waxaa kaloo ku ah macnihii khasaaraha had iyo jeer dhibaato ku keeni kara biya xagga etoobiya ka yimaada oo had iyo jeer fatahaad keena daraad waxaan arkay clib laga soo duubay webiga shabeelle oo kusoo fatahaya macnihii soo kor cabirkooda ay soo kordhayaan taasina markasta dee waxaad fahmi karta inay macnihii meelaha hoose ee soomaaliya uu fatahaad ka keeni kara mar walba oo dee khasaarihiisu uu noqon karo sidii aan naqaanay ah had iyo jeer inuu barakicin badan iyo dee keeno dhibaatooyin xagga beeraha taasina waa arrin dadka soomaalidu inay ku baraaruganay tahay oo dee had iyo jeer laga diyaargaroobo xogta waa la hayaa laakiin isticmaalkeeda unba iyo ka diyaargarowgeeda muhiimaha mar kasta waa sidaas caaladba roobabkan iyo khasaaraha ka dhalan kara ayaa walaac ku abuuraya dadweynaha oo markii horeba la ildarnaa duruufo kala duwan haddaba waa sidee sida ugu habboon ee looga gaashaaman karo khasaare ka dhasha roobabkan waxaa inoo faahfaahinaya xuseen maxamed yuusuf oo ah sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee urur goboleedka igaad kuna sugan magaalada nairobi waa horta de arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan wacyigelinta iyo waxaan la dhahaa digniinta hore weeye dadka in loo sheegaa arrintaasi mar walba way jirtaa waa laga digaa marka de waxaa lasoo saaraa bayaano had iyo jeer arrintaa ka digaya xoogahana waa laisweydaarsadaa marka wadamada iyo si guud ee ururada ka shaqeeya waxaan isbeddelka cimilada iyo wixii la xidhiidha laakiin muhiimadda koowaad waxa dadka la gaarsiiye macnihii digniinta hore dadka xoola dhaqata beeraleyda bay dhibaatada had jeer ku dhacda marka arrinta ugu muhiimsan in loo sheega ay tahay waxa weyan dadka lagu wacyigeliyo sidii lagu gaarsiin karaba inay ka guuraan dhulka joogoodu hooseeyo iyo meelaha biyomareennada ah taasoo dhibaato ku keeni karta lafahooda iyo xoolahooda iyo hantidoodaba arrinta ugu muhiimsan waa taas markaa dhulka ay haddii laga hadlayo webiyada inay ka fogaadaan imika waxaan arkay beledweyn oo durba daraad meelaha qaar ay biyo ku fataheen marka arrinta ugu muhiimsan ee lagaga baaqsan kara waxa weeyaan loo sheega dadka inay ka guuraan meelaha joogooda hoose hooseeyo oo ay guuraan meelaha joogoodu sarreeyo xoolahooduba taxadarna ay ka sameeyaan xilliyada roobka markuusan u badaniyo kale waaniga sidaan mar hore ku sheegayay waxaa dhacda in ay dadku macni dhibaato biyo aan meeshaba ka diidna dhibaato u keenaan oo dee biyo meel kore ka da-ay daadad waaweyn ay keenaan inuu macnihii meel aan rooba ka tiixina dhibaato ku keenan marka inaanay meelaha dooxooyinkaa degin dadku oo ay ka guuraan xogahana ay la socdaan marka ama dee wacyigelintuna markaa inay joogto noqoto haddii loo tegi karo dadka toos loogu tegi karo iyo haddii idaacadaha looga sheegi karaba waa biyo taaran qof kasta oo ka shaqeeya arrimahan taasunbaa lagaga baaqsan karaa dee roobka inaguma baashin karno dee waa raxmadda ilahay lase laakiin ka diyaargarowgaasaa muhiima in dadka looga digay in guuraan meelaha hooseeyo jooggood sarreeyay u guuraan wixii diyaargarowga kale xagga kahaysashada calafka iyo raashinka laftooda iyo dee waddooyinkaa xirmaya dhulku inay waddooyinkun roobku biyaha gooyaa laga yaaba marka diyaargarow guud oo dhinac walbale inay sameeyaan baa dee muhiima sida marka in laga barto macnihii dee dhibaatooyinkii horeyna soo maray marka in cashar laga barto oo aan mar walba dee dhibaato mar hore dhacday aana dhicin baa iyadna muhiim oo taasaa in lagu celceli tahay intaasaan kusoo koobaya hadii laila xafiiska qaramada midoobey ee arrimaha bini-aadantinimada ayaa sheegay in gaarsiinta qaar ka mid ah gargaarka meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ay weli tahay caqabad maadaama qaar ka mid a waddooyinka muhiimka ah ay daadad ku jareen amaba ay xidheen